waxaana soo gaaray dhaawac saddex qof taliyaha iyo nin staafkiisa ah nin kalena shacba ayuu hawo la socday dhaawacaas waana soo gaaray abaare waan soo gaaray toddobadii galab duhurkii ah dhaawacaasi saddex dhaawaca waxa u cuslaa taliyaha ugu cuslaa taliyaha iyo ciddii la dhaawacantay sidee wax u gaareen haddii aad idinku hubiseen dhaawaca yarka taliyaha wuxuu yihi dhaawaciisu dhaawac culus buu ahaayo intaa qaarka hoose ayaan dareen lahayn kadib markaan dhakhtarkii aan tusnay marka dhakhtarka ayaa yidhi waxba kama qaban karo marka sida la alaayay aa ciladu ugu qaatay hargeysa dhaawacii taliyaha hargeysa ayaa loo qaaday sida ana loo sheegayo suuragal maahin miyaa in dhaawaca wax looga qabto gudaha puntland waa loo qaban karaa dhakhaatiir baa joogta ree reerkii aaciladiisa ayaa maa u qaata hargeysa taasi faamilkii u ka dhashay ayaa u qaata hargeysa cisbitaal ahaan maxaa idinku u qabateen dhaawacyadii shirkii gaaray ee maanta idinka dadkiina soo gaarsiiyey iyo kuwa hadda cisbitaalka yaala maxaa u qabateen waxaana soo saddexaana soo gaartay taliyaha markii markii noo keenay xaaladda emergency waa u qabanay dhaawac iyaga hadda noo jiifa raaja ayaan saarnay madax ayaa jaban nin kale oo oo rayidka la socday siga waxma uu qabin iska jugjug buu ahaa marka dhakhtarka taliyahana wixii daawo markaan siinay xaaladdiisa dhakhtarku qiimeeyey uu waxba kaban qaban karo sidaa la aligeed ayaa reerkiisa u qaateen hargeysa jajabaa ka muuqday oo xaggaa loogu qaaday idinku haddaad baarteen dareen maba lahaynba qaarka hooseba wax dareen ah qaybta hooseba dhan ma lahayn sida la aligeed ayay reerkooda u qaateen maya raajin noo saare maadaama dhakhtarku yiri uu eegay qiimeeyey uu yiri waxba lagama qaban karo maxaan ka qaban kara ma jiraan